Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka da'ay roobab aad u xooggan kuwaasoo saameyn ku yeeshay isku socodka qaar ka mid ah xaafadaha iyadoo dadka deggan xaafadaha Daabyanbi iyo Gulwada ee danyarta ah qaarkood biyaha ay guryahooda galeen maahan markii ugu horreysay oo roobabka ka curta Kismaayo ay saameyn ku yeeshaan dadka deggan xaafada Daabyanbo taas oo marka la gaaro xilli roobaadka dadka deggan ay dhibaato kala kulmaan biyaha roobka qaar ka mid ah dadka deggan xaafadaha Daabyanbi iyo Gulwada uu saameeyey roobka ayaa warbaahinta la hadlay iyaga oo codsaday in wax laga qabto biyaha fadhiya jidadka iyo guryahooda oo si weyn markaasi roobka uu saameeyey bismillaahi magacayga waxaa wacli ibraahim roobka habeen hore ilaa yaa shalay da-ayay saaru noo gala welilmiyuu naga barakiciyey oo akaas waa meelaan fariisanayna ma lahan meeshii dhan waa dhub musquliyaata way naga buuxsameen biyihii meelay ka baxayaanna ma lahan magaceyga maxaa ibraahim jaamac waaye guryahan carshaanta oo bololkaan deganahay alaab iima dhaqno miis iima dhaqno guri way igu dumay meel aan gala ma leh ilmihii waxaan u karsada ma haysta maanta alaab roobkaa qaaday gurigii waaka waa dunsan yahay meel aan aan ku baxaysa ma jiro bannaankaas cidladahan waddadahan iska tataaganahay waa gurigaanaan deganahay wax noolal ah ma jirta meel aan ku hoyana xalataa waan wayne meeshii deegaanka nyaanyada aan ku goobaysana waa iga qaaday gurigii aan saaxanaya alaabtii iyo raashinkii waa iga qaadeen waaka gurigii wuu igu dumay meel aan ufiraqsada ma haysto sar ma haysto cashaantaan bololka masaakiin aan ku jiray meel aan aado maanta aan ufiraqsada ma hayo marka la gaaray xilli roobaadka inta badan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa xilliyadii hore waxa ay biyaha fariisan jireen isgoyska aargada oo ah halka ugu caansan ee inta badan looga bartay in biyaha roobabka ay fariistaan marka ay magaalada kismaayo uu roobka da-o laakiin xaafadaha daabyanbe ayaa in badan waxa ay ka mid ahayeen xaafadaha la dhiban biyaha roobka marka la gaaro xilli roobaadka iyadoo tani ay tahay in mar kale xaafada daabyanbo ay la daalaadhacayso biyaha roobka islamarkaana dadka danyarta ah ee deggan xaafadahaasi qaarkood guryahooda ay biyaha galeen